bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhur qodobada ugu waaweyn warkeena ku jirana waxaa ka mid ah
iska soomaaliya oo bandow ku soo rogay magaalada muqdisho taas oo la xiriirta doorashooyinka soomaaliya faahfaahino ka soo baxaya shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee somalilan
doorashooyinka oo soo saaray fariin ku socota dhammaan musharaxiinta madaxweyne ee lagu madalsan yahay in berri ay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha xaaladda magaalada dhuusamareeb oo maanta degan kadib dagaallo kala duwan oo khasaare ka dhashay oo halkaasi ka dhacay saacadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk oo dagaal kula wareegay deegaanka sangooye kadib howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen iyo dab khasaare geystay oo ka kacay guri ku yaala magaalada new delhi ee dalkaasi hindiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan waa maalinimo sabti ah taarikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha may sannadah laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen qodobada ugu dooran warkayga duur ayay ahayn markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
booliiska soomaaliya ayaa bandow ku soo rogay guud ahaan caasimadda kaas oo ka bilaabanaya habeenka caawa kuna eg subaxda hore ee isniinta soo socota waxaana booliisku ay ku sheegeen in taasi ay uga gol leeyihiin xaqiijinta ammaanka maadaama muqdisho berri ay martigelinayso doorashada madaxweynihii tobanaad ee soomaaliya fadumo cabduqaadir ayaa ka warramaysa dalka wixii hadda ka dambeeya waxa uu aaday doorasho toos ah oo waxaa si aadan loogu diyaargaroobay in markaasi la gudagalo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya caawa saacaddu markay tahay saddex sac magaaladu waa bandow oo ma jiro dhaqdhaqaaq dadweyne iyo mid gaadiid intaba halkan aan ku suganahay waa taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir sareeye guuta farxaan maxamuud aadan wuxuu isugu yeeray dhammaan taliyayaasha saldhigyada gobolka banaadir iyo taliya qaybeedyada iyadoo kulankan deg deg ay kaga hadlayeen sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho si looga hortago falalka lidigu ku ammaanka dalka waxaana inta badan jira in dadku ay rajo ka qabeen dalkan sidii doorasho ugu dhici lahayd balse caawa iyo weliba toddobaadyadana soo xiga dalku waxa uu yeelanayaa hoggaan cusub iyadoona dadku aysan filinayn qofka dalkan hogaamin doona haddana rajo ah waxaa dhalatay in mar uun dalkan uu ka baxo hubantila'aanta siyaasadeed uu ku jiray waxaana taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen inay xoojin doonaan ammaanka dalka inta badanna waxa ay xuseen in loo fududayn doono shacabka soomaaliyeed weliba gaar ahaan dadka danta yar inaan lagu dhibin wadooyinka qaar ee bandowga ah waxaa jirtay in taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu kormeer ku sameeyey qaybta guud ee markaasi dhanka gurmadka degdeg ah ee nnwy si dadka ay u soo wacaan islamarkaana loogu diyaariyo gawaarisa matabixisa oo geya meesha ay u baahan yihiin shirka wuxuu ahaa mid saacado badan socday oo albaabada ay xirnaayeen saxaafaddu ay dabajoog ka ahayd markuu soo idlaaday waxaa si kooban warfidiyeen kula hadlay afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rabnaa bulshada soomaliya inaan la wadaagno laga bilaabo afar iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaar saddex saac habeennimo oo habeenkii sabtida isla caawa ah waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan ayadoo loogu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaaro labaiyo tobanka subaxnimo oo ah maalinka isniinta subaxii labaiyo tobanka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay laga bilaabo habeenka sabtida ah saddex saac oo caawa saddex saac waa la xiraa wadooyinka magaalada muqdisho waxaana dib loo furi doonaa subaxa isniinta ah labaiyo tobankii si aan u fahansiiyo dadka soomaaliyeed ee garan kara afkeeda waxaan rabaa sidaas aagood bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan waxaad la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliiska soomaaliyeed ee ah nine nine one ka si lagu caawiyo laguguna yimaado goobta aad joogto muddada ay shaqadaasi socoto bulshada soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbeddel ah faadumo cabduqaadir raad ee tv-ga dalsan taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir muqdisho
waryahayga faadumo aad ay u mahadsantaa markan wararka aan ka helayno deegaana hoostaga magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay een, shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ahaa shilkan ayaa waxauu ka dambeeyey ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo kale ahaa gaari booyad ah iyo mid kale oo nuuca soomaalida u taqaano iskaroogaha kuwaas oo iskaga hor yimid agagaarka tuulada burcadda yar ee bariga hargeysa inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhintay shiilka halka tiro kaloo dad ah ee dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen waxaana dhammaan dadkii ay ka mid ahaayeen dadkii saar waxaana dhammaan dadkii een, saarnaa gaarigaasi dhaawacyo kala duwan soo gaaray ciidanka ilaalada wadooyinka somalilan ayaa tegay goobta uu shilka ka dhacay islamarkaana wada baaritaano la xiriira sida uu shilkaasi ku dhacay waxaana goobta laga jiiday labada gaari ee isku dhacay sawiro kala duwan oo laga soo qaaday gaariga shilka ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray gaadiidka iyadoona mid ka mid a gaadiidka isku dhacay uu dab ka kacay kadibna uu burburay intiisa ugu badan deegaano iyo degmooyin ka tirsan somalilan ayaa inta badan waxaa dhowr jeer oo horey sidaan oo kale uga dhacay shilal kala duwan oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka geystay shilalkaasina waxaa inta ugu badan ka dhacayin wadooyinka kala duwan ee ku yaala magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan
guddiga doorashooyinka ee soomaaliya ayaa soo saaray fariin ku socota dhammaan musharaxiinta madaxweyne ee maalinta berita u tartami doona madaxweynihii tobanaad ee soomaaliya waryaheena cali aadan ayaa ka waramaya
guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee doorashada madaxweynaha ayaa goordhow soo saaray fariin ku socota dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha tobnaad ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya qoraalkan oo ay soo saareen guddiga doorashada ayaa waxaa musharaxiinta looga dalbaday inay ka soo jawaabaan codsiga guddiga ee ah in musharax kasta ee madaxweyne uu guddiga usoo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka doorashada guddiga ayaa tilmaamay in musharaxii kusoo gudbin waaya wakhtiga loo qabtay aysan suurtagal u noqon doonin in howlka doorashada uu la soo galo qofka la socda waxaana musharaxiinta laga codsaday ugu dambeyn in magacyada ay soo gudbiyaan lix saac iyo bar duhurnimo ee maanta dhammaan musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa laga codsanayaa inay ka soo jawaabaan codsiga guddiga doorashada madaxweynaha oo a- ah in markaasi musharax kasta uu guddiga usoo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka musharaxii kusoo gudbin waaya wakhtiga loo qabtay uma suurtageli doonto in howlka doorashada soo galo qofka la socda fiiro gaara wakhtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta magacyada waxaa markaasi uu noqonayaa lix saac iyo bar oo ee duhurnimo ee maanta ayaa lagu yiri qoraalkan uu soo saaray guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah oo axada ay ka qabsoonto magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyooni waxaana xilka madaxweynaha u tartamaya sagaal iyo soddon musharax iyada oo doorashada ay socoto ololihii ugu dambeeyey ee madaxweynaha doorashada lagu dooranaya dalka
santahay cali magaalada dhuusamareeb ayaa maanta degan kadib dagaalo kala duwan oo saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay magaaladaasi warkan waxaa la diyaaraa saleymaan xuseen maxamuud
waxaa maanta degan xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug oo shalay dagaal saacado socday uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo ciidamo- ciidanka ahlu sunna waljamaaca dagaalkii shalay ka dhacay dhuusamareeb ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara dad shacab ah iyo askarta dagaalantay waxaana isbitaalka magaalada la geeyey dad qaba dhaawacyo kuwaasi oo lala dacaalayo dadkii ku barakacay dagaalka ayaa saaki dib ugu soo laabtay guryahooda maadaama uusan socon dagaal islamarkaana xaaladu dhuusamareeb ay tahay mid degan oo ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb dadka deegaanka ah ayaase weli ka cabsi qaba in mar kale isla horimaadyo ka dhacaan magaalada maamulka galmudug ayaa dhankooda sheegay inay gacanta ku hayaan magaalada halka kooxdii soo weerartay ee ahlu sunna waljamaaca weli wax war ah dhankooda aanay ka soo saarin dagaalkii shalay magaalada ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka oo waxyar ka dhaqdhaq oo waxyar dhaqdhaqaaq ah iyo isu socodka dadweynaha waxaana shalay jiray guryo ay ku dhaceen madaafiic iyo hubkii ama hubabkii kale ee laisku adeegsanayay dagaalka intuu uu socday ciidamada ahlu sunna waljamaaca ayaa hadda jooga deegaan lagu magacaabo sangoy oo ku dhow magaalada dhuusamareeb sidoo kalena wa- sidoo- sidoo kalena waxaa halkaasi ama sidoo kalena ku dhow deegaanka bohol oo ah halkii mar hore ay ku sugnaayeen ciidamada ahlu sunna tan iyo markii las- laga saaray magaalada kuriceel ee maamulka galmudug
dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalk iyo gal- kuwa galmudug ayaa la wareegay deegaanka sangoy oo u dhow deegaanka bohol ee gobolka galgaduud ciidamada gorgor iyo kuwa galmudug ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sangoy oo ay isku urursanayeen xubno ka tirsan ahlu sunna waljamaaca kuwaas oo shalay weerar kusoo qaaday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud saraakiisha ciidanka danab waxa ay guulo ka sheegteen dagaalkii saaka ay ku qaadeen ciidamada ahlu sunna ee isku urursanayay deegaanka sangoye waxaana ay sheegeen in ay ku qabsadeen gaari cabdibilaah oo ay ciid- ay- ay lahaayeen ahlu sunna iyo saanad kale oo milatari ciidamada ammaanku waxaa sidoo kale ay sheegeen inay kusii jeedaan deegaanka bohol oo saldhig xoog low ah ahlu sunna waljamaaca
kawarkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda booliiska wadankaasi hindiya ayaa laba qofood oo milkiilayaal kambani hiibiya soona saara kaamirooyinka oo dhanka amniga ka shaqeeya ee c c t v-ga ayaa loo xiray kadib dab khasaare geystay oo ka kacay een, dhismooyin dabaqyo ah oo ku yaala magaalada new delhi caasimada dalkaasi gaar ahaan magaaladaasi ayuu dabku ka kacay todobailabaatan qofood dad gaaraya ayaa dhintay halka labiiy toban qofood dad gaaraya ee dhaawacyo ay soo gaareen sida booliiska iyo saraakiisha dabdamiska ay warbaahinta ay la wadaageen booliiska sidoo kale waxa ay sheegeen in arrintan ay lagu sababsan karo ama sababi karto in ciqaab ay la- ay kala kulmaan ama agaasimayaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha xaruntan oo laga yaabo in toban sano xabsi ah lagu xukumo dhismaha waxa uu ka koobnaa dhowr dabaq waxaana sidoo kale lagu eedeynayaa milkiilayaasha dhismahaasi ku sugnaa iyagu ama aan ku shaqaysanayaba in ay dabdamiska iyo waxyaabaha dabka ka hortaga markii uu kaco in aysan gelin goobta Een, mid ka mid a saraakiisha dhanka dabdamiska ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in marka hore dabka uu ka bilowday qeybta koowaad ee dhismaha dabka uu ka kacay kadibna si fudud ugu faafay een, qeybaha kale ee dhismuhu uu ka kooban yahay taas oo sababtay in ugu dambeyntii burbur xoogan uu soo gaaro ugu yaraan konton qofood dad gaara- dad gaaraya ayaa laga soo badbaadiyey dhismahaasi kuwaas oo intooda ugu badan dukaamo iyo xarumo kale ku lahaa een, gaar ahaan goobta uu dabka ka kacay ee mundeka lagu magacaabo dabka inta ugu badan ka kaca wadanka hindiya ayaa caan ku ah waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in laba kun sagaal iyo tobankii dadka deegaanka iyo sidoo kale sh- lasoo saaray sharwaco kala duwan oo dhanka dabka ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi hindiya narendra modi ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay inuu aad kaga murugeysan yahay dadkii naftooda ku waayay dabkaasi inta hadda een, dhaawacdu ay soo gaareenna wuxuu caafimaad deg dega u rajeeyey wadanka hindiya wuxuu ka mid yahay dalalka dhibaatooyinka kala kul- dhibaatooyinka kala duwan kala kulma dhanka dawabka ilaa iyo haddana ma cadda wixii sababay dabkani laakiin baaritaano kala duwan ayaa socda warkii duhur aad kala socotiin raadiyaha dalsan duhurnimada waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel